أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى ويعفى عن النجاسة التي لا يراها البصر المعتدل وعن القليل من الدم والقيح إن كان من غير كلب وخنزير وعن الكثير أيضا إن كان من الشخص نفسه وخرج بغير فعله ولا يتنجس طاهر ناشف إذا أصابته نجاسة ناشفة شيخ وحوير رحمه الله تعالى ويعفى وحل عفية عن النجاسة نجاسة والعفية allatii najaasadaasoo laa yaraahaa najaasada uusan arki karin albasaru araggu uusan arki karin araggaasoo almuctadilu ee dhexdhexaadka ahaa waxaan cashirkeennii shalay ku soo qaadannay najaasaadka iyo qaacidadoodii iyo habka najaasaadka laysaga mayro iyo qaybaha najaasaadku ay u qaybsamaan oo saddex ahaa ayaan soo qaadanay halkan sheekha marku wuxuu ka guda geliyay raximah ullahu tacaala inay jiraan qaybo najaasaadka ka mid a ee sharcigu uu cafiyey qaybo najaasaadka ka mid a oo la og yahay oo xaqiiqo ah inay najaaso yihiin laakiin haddana sharcigu uu cafiyey maadaama qaarkood iska ilaalintoodu ay aada u dhib badan tahay qaarkoodna ay dhib badan tahay in la arkoba oo ishow ay ku dhacdoba ay dhib badan tahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta dhib ilaahay ma yeelin subxaanahu wa tacaala wixiiba mashaqo uu ka imanayo ama dhib uu ka imanayo ilaahay wuu cafiyey subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi sheekhu wayucfaa waxaa la cafiyaa can anajaasati allatii najaasadaasoo laa yaraahaa najaasada uusan arkaynin albasaru araggii uusan arkayn araggaasoo almuctadilu ee dhexdhexaadka ahaa qofku markuu fiiriyo maradiisii ama jirkiisii waxau hubaa in nijaasa ay ku dhacday nijaasa inay ku soo dhacday wuu hubaa laakiin fiiri hadduu is yidhaahana ishii way qaban weyse nijaasa inay kugu soo dhacday waad hubtaa laakiin markaad fiiri istirina ishii way qaban weytay sida nijaasada u yar tahay awgeed oo aad ay u yar tahay ishii way qaban weysay nijaasada marka ishaadu ay qaban weysay waa macfi oo sharciga islaamku wuu cafiyey xataa nijaasadu hadday tahay noocii shalay aanu soo qaadannay oo muqalladada ahayd nijaasadii muqalladada ahayd waa nijaasatlkalbi waalkhinsiir eygii iyo doofaarkii xataa nijaasadoodii haddii indhuhu aysan qaban karin sharcigu wuu cafiyey mutlaqu marka maxaa ku baxay albasaru almuctadil almuctadil la yidhi waxaa baxay albasaru alxaaddu iyo albasaru aldaciif labadaasaa meesha ku baxay basarulxaaddu maxaa loola jeedaa waa qofka indhihiisu araggoodu uu xaddhaaf yahay oo aad wax u arki kara kaas la xisaabi maayo kaa araggiisa xisaabta sharcigu kuma derin waa qof yacnii wax walboo yar indhihiisu ay arki karaan kaa xisaab ma laha waxaa kaloo baxay albasaru daciif waa qof indhihiisu ay liitaan oo indhihiisu toos aysan wax u arki karin kaana xisaab kuma jiro indhihiisu la xisaabi maayo leannu kaasoo kale waxaa dhici kartaba nijaasadii iyadoo iska weynoo dhul ballaaran qabsatay fiiri haddii la yidhaaho inuu yidhaaho ma arkayo anigu ma arki karo wuxuu la arki la'yahana cillo nijaasadii inay yar tahay ma ahane waa cillo ku jirta aragtidiisa indhihiisa cillo ku jirta wey kaasoo kale marka sharcigu ma ictibaarin wa canilqaliili kii yaraana waa la cafiyaa oo min addami dhiiggii iyo walqayxi malaxdii ah laakiin maxaa shardi ah in kaana qaliilkaas dhiiggaa iyo malaxdaas hadduu yahay min gayri kalbin wa khinsiir ey iyo doofaar hayrkood hadduu ka ahaado wuxuu kaluu sheekhu ka hadli nijaasada qaybta kale oo la cafinayo waxaa weeye wixii dhiig iyo malax ah oo laakiin yar oo la cafin kii hore wuxuu ahaa ishu maba qaban karto kanna waxaa weeye ishu way qaban kartaa laakiin waa yarya nijaaso aad u yaroo dhiig yar ayaa maradii kaa gaaray ama korkii kaa gaaray malax yar ayaa ku gaarto ishii way qaban kartaa laakiin wax aad u yar laakiin waa la arki karaa waxaas yarkaa sharcigu isaguna wuu cafiyey laakiin waxaa shardi ah nijaasadaasu inaysan ka imanin ay iyo doofaar waa nijaasa muqallada inaysan ahayn waa shardi nijaasa muqallada inaysan ahayn waa shardi waxaa kaloo sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye waa haddii shuruud la helo nijaasadan qaliilka ah marka la cafinayo haddii shuruud la helo waa bishuruudin arbaca afar shardi marka lagu leeyahay nijaasada yartaa oo dhiigga malaxda yartaa waa la cafin afar shardi haddii la helo an yakuuna qaliilan curfan waa inay yihiin nijaasadu horta waa inay yar tahay sida matniguba uu qoray curfan xagga caadada yaraanta iyo badida xaggee lagu miisaamaa nijaasadanu inay yar tahay iyo inay badan tahay micyaar iyo halbeeg maxaa u ah maxaa miisaan iyo halbeeg u ah waxaa miisaan iyo halbeeg u ah curfiga yacni caadada dadka wixii caadi ahaan ay u yaqaanaan ay leeyihiin waxani waa yar yihiin waa nijaaso yar wixii dadku caadi ahaan ay yidhaahaan waxani way badan yihiinna waa nijaaso badan lianna waxaa weeye maa laa xadda lahu fi sharci walaa fi luga yurjacu ilayhi fi lcurfi shayga haddii sharcigu uusan xadayn luqa alcarabiyana aysan xadayn waxaa dib loogu laabtaa caadada iyo curfiga curfigaa dib loogu laabtaa nijaasada marka la cafinayo yaraantu inta ay la eg tahay sharcigu ma xadayn luqa alcarabiyana ma xadayn curfigaa marka loola laabo caadada wixii caada ahaan ku yar waa nijaaso yar an yakuuna qaliilan curfan wa an laa yacsiya waa inuusan ku caasin qofku bitadamukhi ismarmarin bihi bilqaliil nijaasadaad yarna waa inuusan kas isku marmarin hadduu asagu nijaasadii intuu gacantiisa ku soo qaaday shaatigii iyo macwisii marmarsaday haddee wax qaliilan xataa la cafi maayo waa in qalad haba yaraato ma la cafinayo maxaano maxaa kugu kallifay inaad nijaaso ismarmariso waa xadgudub ma la cafinayo hadduu qofku ismarmariyo ka an tadamakha bihi ligayri qarad wax danaya wax muraada ku kallifaya iyadoon jirin ayuu ismarmariyey wa an laa yakuuna waxaa kaloo shardi ah shardiga saddexaad wa an laa yakuuna min muqalladin nijaasadu waa inaysan muqallado ahayn ama haddii muqallada nijaasadu ay tahay walow qaliilba ha noqoto la cafin maayo wa an laa yakhtalida biajnabiyin wayadkhulu fii dalika jamiicu dimaa waxaa kaloo shardiga inuusan ku qasmin nijaasadii wax kaloo ajnebi ka ah wax kaloo ajnebi ka ah nijaasadii wax kaloo shay kaloo ajnebi ka ah hadduu ku qasmo oo iyadiiba nijaasadii keligeed aysan ahayn iyadana ma la cafinayo wayadkhulu fii daalika waxaa soo gelaya waxaa la cafinayo jamiicu dimaa dhiigyaalkao dhan walaa yaduru ma dhibayo ficlu lfaacili fi lfasdi qofka faacilka ficilka uu samaynayo fi lfasdi sarsarka markuu qofku korkiisa sarsarayo walxajmi iyo toobinka toobinka qofka marka la samaynayo xoogaa korkiisa waa la sarsaraa sarsarkaas dhiigga ka yimid ma la dhahayo maxaad isku sarsartay liannahu sarsarkani qofka daruura u geyso waa istoobin rabaa dhiiguu iska daadin rabaa jiran dhiigga jiranoo meesha ku xirmay oo madoobaadka ah ayuu iska daadin rabaa kaas naftiisa hadduu qaliil yahay waa la cafina ma la dhahayo adigaa iska keenay qaliilka dee wuxuu isaga keenayo waa daruuro caafimaaduu ku raadina liannahu lixaaja sarsarkaas iyo istoobiddu dana u geysay waa xanuunsan yahay uma sharaca fi haani faqaal wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala wa cani اlkaiiri wax badanna waa la cafin waa kaiirka maxaa loola jeedaa alkaiir min addami wاlqayxi dhiiggii badnaa iyo madaxdii badnayd waa la cafin aydan sidii hore sidii kii qaliilkaaba loo cafinayo laakiin maxaa shardiga dhiigga badan marka la cafinayo in kaana dhiiggaa badani min ashaksi nafsihi shaksiga naftiisa hadduu ka ahaaday oo jirkaaga uu ka yimid hadduu xayawaan kale ka yimid ama qof kale dhiiggiisa uu kugu faniinay kaiir ma la cafinayo wax badan la cafin maayo marka maxaa la cafinaya qaliil bis qof kale dhiiggiisu hadduu kugu daatay ama xayawaan la biraynayo dhiiggiisa uu kugu dhibcay kaas waxaa la cafinaa qaliilkiisa bis laakiin wax badan marka la cafinayo waa dhiigga adiga kaa yimid dhiigga adiga kaa yimid wa cani lkaiiri aydan in kaana min ashaksi dhiiggaasi haddii shaksiga uu ka ahaaday nafsihi shaksiga nafsadiisa uu soo baxay waa shardi in kaana min ashaksi nafsihi marka dhiigga badan la cafinayo waa hadduu horta adiga kaa yimaado shardiga labaad wa kharaja dhiigga kasiirka ah ee badanna uu soo baxay bikayri ficlihi qofkan ficilkiisa ficilkaasi kayrkiisa uu ku soo baxay bikayri ficlihi uu ku soo baxay maxaa baxay haddii qofku dhiiggii faraha badnaa asagu uu iska keenay wax daruuraana ma jirto wax daruuraha ku kallifo ma jiraana dhiiggii asagaa iska keenay ma la cafinayo kaiirkaa dhiiggaa badan la cafin maayo haddii isaguba ficilkiisa uu isaga keenay walaa yatanajasu طaahiru wuxuu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala walaa yatanajasu ma nijaasoobo addaahiru shaygii daahirka ahaa daahirkaasoo annaashifu ee qalalnaa wax daahiroo qallalan sida maradii yacni iyo jirkaagii iyo wax walboo qallalan ma nijaasoobaan idaa asaabathu daahirkaa qallalan nijaasa hadday asiibto nijaasa ay ku dhacdo nijaasadaasoo naashifatun iyaduna qallalan liannahu waxaa la yidhaha jaafaani laa yatanaajasaani laba qallalan isma nijaaseeyaan laba qallalan isma nijaaseeyaan korkaagiina wuu qallalan yahay nijaasadiina way qallalanta isma nijaasaynaya leanna waxaa weeye nijaasada waa in wax xidhiir ah oo nijaasada ama iyo jirkaaga ama maradaada wax nijaasadii soo gudbiya waa inay jiraan oo kuu soo gudbiya maxaa nijaasada kuu soo gudbin kara ruduuba qoyaan iyadiyaa qoyan ama adigaa qoyan markaasaa waxaa iman kara inaad isku gudubtaan adiga nijaasadii laakiin haddii iyaduna ay qallalan tahay adigiina aada qallalan tahay wax xidhiiraba idinkama dhexeeyaan wax xidhiira idinkama dhexeeyaanoo laba qallalan isma nijaaseeyaan walaa yatanajasu daahiru daahir ma nijaasoobo daahirkaasoo annaashifu engegan ee qallalan idaa asaabatu daahirkaa qallalan nijaasa hadday asiibto nijaasadaasoo naashifatun ee qallalan walaa yadhuru shay-un shay ma daahir noqdo shaygaasoo min najisi alcayni cayntiisu ay nijaas tahay ka mid a waxyaalaha cayntoodu ay nijaas tahay shay ka mid ahoo daahir isku beddelayaa ma jiraan oo najisulcayn maxaa loola jeedaa alcayn hunaa bimacna daat cayntan waxaa loola jeedaa bimacna daat najisulcayn ay najisu daat waa shay daatadiisuba ay nijaas tahay aslanba aslanba nijaas ahaan wey maalan saxaradii oo kale dhiiggii oo kale mataggii oo kale eygii oo kale doofaarkii oo kale waxyaalahaas waxaa la yidhaha najisulcayn waxaas najisulcaynka ahi haddii aad tidhaahid maantao dhan ey waa dhaqiyo waa daahirina eyga daatadiisii waa isaga naftiisii aan daahirinaha tir ma suurtogelayso wax nijaasuu daahir ma noqdaan ilaa ashyaadan soo socota mahan wax nijaasa waan daahirin karaa waxaa ka jira ashyaadan soo socota ilaa juluuda almeyta baktiga maqaaradiisii mahan waxaan casharkeenna insha alla ku soo qaadannay neefku hadduu baktiyo wax walboo baktiya waa nijaas ilaa ashyaadii laga soo reebay mahan marka maqaarkaas oo ku nijaasoobay dhimashada maqaarka maxaa nijaasay ewel daahir u ahaa xayawaanku intuu noolaa maqaarkiisa korkiisa waa iska daahir maqaarkan maxaa nijaaseeyey dhimashada bakhtigaa uu bakhtiyey neefku ayaa nijaas u beddeshay maqaarkaa marka isagu daahir wuu isku beddeli karaa wuxuu isku beddeli karaa idan dabaqad hadday magdiyowdo maqaaradu oo ay saafigarowdo waxyaalaha urinaya iyo waxyaalaha qurminaya waxaa haddii laga saaro oo daawada dabqiga ah haddii la mariyo waa geedaha qaarkood geedaha qaarkood ayaa la soo gooyaa markaasaa maqaarada korka laga saaraaho korka looga shubaa maqaarkii wixii cufuunaadka ahaa oo qurmayey oo dhan ayaa ka baaba'ay maqaarkii marka wuxuu noqonayaa maqaar nadiifa oo engegan markuu engego kabacdiyaa la mayri sidii mara nijaasooday oo kale markii la mayro waa lagu tukanaa marka marka halkan maxaa nooga soo baxay shay asalkiisa ee cayntiisu nijaas ahayd kabacdina daahir laga dhigi karo idan dabaqad maqaaradu hadday saafigaroobaan oo ay magdiyoobaan iyo walkhamra khamrada maahane khamrada iyaduna waxaa jirta si lagu daahirin karo oo daahir ay ku noqon karto khamradu si daahir ay ku noqon karto ayaa jirta idanqalabat hadday isbeddesho khallan min khallin biyaha dhanaanka ah oo khalka la yidhaah biyo dhanaan oo khal ah haddii khamradii isku beddesho binafsihaa nafsadeedana ay isku beddesho iyaduna daahir way noqon kartaa khamradii waa nijaas laakiin waa nijaasulcaynka iyadoo ah waxaa jira hab ay daahir ku noqon karto habkaasi muxuu yahay iyadoo iskeed ayaa waxay isku beddeshay khal biyo dhanaanay isku beddeshay waxaana ka zuulay oo ka baaba'ay maaddadii qofka ka dhigaysay maandooriy oo sakhraanka ka dhigaysay maaddadaas waa ka baxday biyo dhanaanoo haddaad cabto aan caqligaaga waxba u dhibaynin iyo dareenkaaga ayaa ku soo haray heerkaas haddii khamradu isbeddelka ay gaarto waa daahir daahir walaa yaduru dhib ma lahan fawaraanuhaa burinteedii khamradii way kacdo way burisay markaasay isbeddeshay ka bacdiyo biyo khal way burisayoo way kacday binafsihaa nafsaddeedii ayay ku kartay waa kariso waa buris iyadiiyaa burisay markaasay biyo dhanaan ay isku beddeshay dhib ma lahan taas hadday buriso ama hadday iyadoon burin ay isbeddesho waa isla mid iyadoon burin ayay khal isku beddeshay ama intay buriso kor u soo haaday oo burisay ayay biyo dhanaan isku beddeshay waa isla mid walaa naqluhaa khamrada soo guurinteediina dhib ma laha min ashamsi qoraxda laga soo guuriyo ilaa dilli hooska loo soo guuriyo wala alcagsu masaladan cagsigeeduna dhib ma laha watana maxay tahay khamradu waxay tiilay meel qorax ah waad ka soo qaaday meel hoosaad dhigtay cimiladaas isbeddeshay ilaa markii hore qoraxay ooli jirtay cimiladii aad ka beddeshay hoos aad keentay cimiladaas aad ka beddeshay sababteedii ay biyo dhanaan isku rogtay waa isbeddeshay lagu dhihi maayo adigaa khaleeyey oo dirqiyo khasbay ma lagu dhahayee dhib male waa iska daahir dhib male waa iska daahir idan haddaad qoraxdii cimiladii u beddeshay oo hooskii aad keentay cagsigana waa la mid oo cagsi muxuu yahay khamradii meel hoosay tiilay cimiladii aad u beddeshay waxaad dhigtay qoraxdii aad u saartay ma lagu dhahayo adaa khasbay oo khalka dhigay waa daahir iyaduna laakiin hab aysan daahir ku noqonaynaa jiro haddii sidan soo socdaa lagula dhaqmo fa in durixa fiiha khamrada dhexdeeda shay-un haddii shay lagu rido waxba aad ku dhex riday maaddooyin yacnii khamrada bedela oo biyo dhanaan u bedela oo maaddadii sakhraanka qofka ka dhigaysay ka zuulinaysa maaddooyinaad ku riday oo khamradii beddelay maaddooyinkaas ayaad ku riday fa in durixa fiiha haddii lagu rido khamradii shay-un shay qabla takhallulihaa isbeddelkeedii ka hor iyadoona iyadu khal noqon oon isbeddelin ayaad adigu khasabtooda wax ku riday walow daahir walow daahiran wey meesha waa kordhigay walow daahiran walow kaana shay-u daahiran shayga aad ku riday haba noqdo shay daahir ah ow amase baqiya fiihaa wa baqiya fiihaa owdaas ma aha meeshaa wa baqiya wey saasaan ku saxay wa baqiya shaygii daahirkaana fiiha khamradii dhexdeedii ayuu ku baaqi noqday wixii aad ku riday xataa takhallala ilaa khamradii ay iska beddeshay oo biyo dhanaan ay isku beddeshay lam tadhur ma daahir noqonayso markaas sababtu maxay tahay adigaa khasbay waxbaad ku riday waxbaad ku riday oo marka maxaad samaysay khamradii adigaa khasbayo waxbaad ku riday u beddelaya biyo dhanaan maaddadii dadka sakhraaminaysana ka baabi'inaya shaygaa haddaad ku riddo walow shayga aad ku riddaba wax daahira ha noqdeene khamradii waxay baaqi ku tahay nijaasnimadeedii waa iska nijaas leannahu shaygu hadduu daahir ahaa waxa aad ku ridayso oo marka hore intaadan ku ridin sow khamro ma ahoo nijaas ah shaygii daahirkaha muxuu isku bedeli mutanajisu isku bedelayo khamradii ayuu ku nijaasoobay wixii saasayba nijaas isugu bedelayaan wixii dhammaan ma daahir noqonayso marka fa in durixa fiihaa khamradii shay-un haddii lagu rido qabla takhallulihaa isbeddelkeedii ka hor walow daahiran walow kaana shay-u daahiran shaygu daahirba haba noqdo wa baqiya fiiha uu khamradii iskaga baaqi noqdo shaygii xataa takhallalad ilaa ay isbeddeshay lam tadhur ma daahir noqonayso baabu اlxaydi wالnifaas haadaa midkani baabulxaydi xaydkii dhiiggii caadada ayuu u baab yahay wالnifaasi dhiig umuleedkiina waa u baab halkan wuxuu rabaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu uga hadlo axkaamta xaydka iyo nifaaska labadaa dhiig axkaamtoodii ayuu dooni sheekhu raximah اllahu tacaala inuu ka hadlo alxaydu xaydku huwa xaydku addamu waa dhiig dhiiggaasu alkhaariju soo baxa min qubuli اlmar'ati islaanta cawradeeda ka soo baxa fii sixatihaa fii xaali sixatihaa islaanta caafimaadkeeda caafimaadkaa xaaladiidana soo baxa bilaa sababin sabab la'aan u soo baxa min alwilaada wagayriha dhalid iyo wax kaloo keenaya ma jiraan sabab la'aan u iska yimaada sheekhu markii hore wuxuu kuu tacriifiyey oo uu kuu qeexay horta xayd maxaa la yidhaha xayd waxaa la yidhaha ku yidhi waa dhiig ka soo baxa islaanta cawradeeda meesha ay ka kaadiso meesha ay ka kaadiso islaantu halkaas dhiig ka yimaado cawradu ka yimaada wuxuuna imanaa islaantii iyadoo caafimaad qabto xanuun ma kalifo sababta u yimaado ma aha liajli اlmarad jiro la yidhaaho jiradaasaa xayd keenaysa ma jirto gabadha iyadoo iska caafimaad qabta ayaa dhiiggan iska imaada bilaa sababin min alwilaada wagayriha sabab la-aanuu iska imaanaahoo dhalid ama dhalid la-aan ayuu isaga yimaadaa halkaasuu sheekh wuxuu uga baxay tacriifkii iyo qeexiddii xaydkii wuxuu haddana noo sheegay nifaasna maxaa la yidhaha nifaas maxaa la yidhaha wanifaasu nifaaskuna huwa damu waa dhiigga dhiiggaasoo alkhaariju minhaa islaanta ka soo baxa bacda tamaami wilaadatiha islaanta dhaliddeeda dhaliddaa taam noqoshadeeda ka bacdi soo baxa nifaasna maxaa la yidhaha islaantu markii ay dhasho carruurka oo weliba carruurkaasi uu ka soo wada baxo kulligii bannaanka wada yimaado kulligiis bannaanka uu wada yimaado dhiigga imanayaa nifaas la yidhaha markii ay dhasho oo dhalido ay carruurkii bannaanka wada yimaado dhiigga imanaya waxaa la yidhaha nifaas halkaas marka waxaad ka fahmi haweenayda inta ay foolanayso foosha xanuunkeeda foosha xanuunkeeda waxa ku imanaya ama dhiig ha noqdo ama dheecaan kale ha noqdo waxaa ku imanaya laysa bixaydin walaa nifaas foosha xanuunkeeda waxaa ku imanaya xaydna ma aha dhiig umulaadkii nifaaska ahayna ma aha oo muxuu yahay waa dhiig kaleoo xanuunka iyo dabeecada dhaliddu ay keenayso dhiiggaas marka salaad ka celimaayo haweenayda waxaa la dooni inay tukato salaaddii waajibay ku tahay liannahu kii nifaaska lama gaarin nifaasku goorma wey goormuu bilowdaa carruurku kulligiis markuu bannaanka wada yimaado laakiin ilmihii intay caloosha ku jiraan dhiigga imanaya foosha xanuunkeeda iyo la imanaya waa dhiiggaasi dhiig ay keenayso dabeicada dhalidda iyo xanuunka iyo sababtiis ku imanaya weyo waa dhiig iska caadiyo xanuunka uu keenay waxaa waajib ku noqonaya xaaladdaas gabadhu inay tukato oo intay markii xilliga salaadii la gaaro waa inay iska mayrto oo iska dhaqdo oo dhar daahira maaragtaa ay gashato markaa kabacdi sidaa ay u tukato lama gaarin kii salaada kuu diidayey oo nifaaska ahaa nifaaskii lama gaarin kaas wa aqalu sini alxaydi xaydka da'diisa kan ugu yar yacnii da'da gabadhu la dhihi karo waa xayd waxa ka yimid wa aqalu sini alxaydi xaydka da'diisa kan ugu yar tiscu siniina sagaal sano wey taqriiban min taqriibin xagga soo dhoweynta walajeeddada sheekhu wuxuu rabaa inuu kuu xadeeyo marka hore horta gabadha goormaa la dhihi karaa dhiigga ka yimid waa xayd da'dee da'dee ugu horrayso gabadha la dhihi karaa dhiigga ka yimid dhiiggani waa xayd da'daasi waxaa weeye waa sagaal sano sagaal sano gabadhu mar haddii gaarto wixii dhiigoo ka yimaada waxaa la dhihi karaa waa xayd laakiin bishardi haddii dhiiggaasi inuu xuduuddii iyo shuruuddiisi waa inuu oofsado maalan waa inuusan ka yarayn habeen iyo maalin yowma waleyla waa inuusan ka yarayn haddii gabadhii maalan iyadoo sagaal jir ah dhiiggaa lagu arka dhiiggii maalin iyo habeen ma dhamma intuu ka socday hal maalinuu ka socday kabacdina kuma soo laaba de kaasi waa in yacni dhiig ma ah dhiig xanuun uu keenay weeye mooye dhiiggii xaydkahay ma ah lianna alxayda laa yaqilu can yowmin waleyla xayd yacni ma jiro ka yaraan kara habeen iyo maalin ka yaraan karaa ma jiro marka da'da gabadha ugu horraysay ku xaydi karto waa sagaal sano sagaalkaas sanona waxaa laga fiirin qamariya ayaa laga fiirin sagaal sano oo qamariyo ah waa dayaxaasaa lagu xisaabi dayaxaas waa yacni bishaas bishaasaa loo xisaabi mooye xisaabtan kaleoo miilaadiga ah sharcigu wax kuma xisaabsado xisaabtan kaleoo miilaadiga sharcigu waxba kuma kulama xisaabtamo yacni sharcigu waxyaalaha uu xadaynayo marka la leeyaha laba sano jir wey qofkaasi waa qaangaaray waxaasoo dhan waxaa laga fiirinaa bishan caadiga ah taariikhan hijriga iyo bisha cirka noogu taalla kaas wey waxaa lagu xisaabay taariikhahan kale miilaadiga ah waxaa sameeyey nimankii yoonaanka ahaa nimankii giriigga dowladdii hore yuunaankii griiggii ayaa sameeyey waxaadna ogaanee dowladaha griigga markay inay samaynayeen luqadaha ay ku socdaan maalan janaayo febraayo mars marka la leeyahay luqadahaas ay ku socdaan luqad ingilishna ma aha carabina ma aha waa luqadihii yuunaankii waxayna ka tarjumayaan waa magacyadii ilaahyadii dowladdii griigu ay caabudi jireen magacyo ilaahyadii asnaam ay caabudi jireen waa gaaladii magacyadoodii wey asnaamtoodii ku magacaabeen maalan janaayo oo kale waa magac sanam wey febraayar waa magac sanam wey mars waa sidoo kale marka waxyaalahaas hal bilaa waxay ka tahay ninkii jadwalka dejiyey hal bilaa waxay yacni ka tahay ninkii bilahan labiyo tobanka saa isugu aadiyey magaciisiina wuu ku soo darsaday bishan julaay bishan julaay julaay wuxuu ahaa ninkii dejiyey oo markii hore labiyo tobanka bilood sidan magacyadan isugu tixay magaciisiina uu ku soo dhex darsaday marka waa dadkii dejiyey magacyadoodii iyo ilaahyadii ay caabudi jireen ilaahyadii ay caabudi jireen marka qofku markuu fiiriyo dib uu u raaco waxani waxa ay yihiin wuxuu ogaanaa wax islaamka ka fog inay yihiin taariikhda miilaadiga laakiin islaamkiioo burbur iyo tabaryaro iyo dacfi uu ku dhacay awgeed sidii loo gelinayey dadkii muslimiinta ahaa bilahaas waxayba halmaameenba taariikhoodii hijriga ahay maba yaqaanaan qof walba waxay ku leedahay waa janaayo labaatan labadeeda noo ballana janaayo labaatan labadeeda ayaa noo ballana febraayo noo ballana labaatan labadeeda waa magacyo sanamyaal magacyo asnaam wa aqalu sini اlxaydi tiscu siniina waa sagaal sano taqriiban min taqriib xagga soo dhoweynta oo markaa taqriiban ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye wixii akarulxayd akarulxayd akarulxayd waxaa weeye waa lix iyo toban maalmood lix iyo toban maalmood oo kale yacni wixii ka yar haddii ay sagaalkii sano uga dhiman yihiin gabadhii maalan sagaalkii sano waxaa uga dhiman shan maalmood ama lix maalmood markaasaa dhiiggan lagu arka waa xaydaa la leeyahay lanna wax yaraa ka dhiman un sanadkii waxaan dhammayn akarulxayd aan dhammayn ayaa ka dhiman wa aqalu muddatihi yowmu wa leyla wa aqalu muddatihi muddati alxayd muddada xaydku uu soconayo waxaa ugu yar yowmu wa leyla habeenay maalina ugu yar ka yar wixii socda xayd ma aha dhiiggu hadduu ka yar socdo gabadha uu ka socdo hal maalinuu ka socday ama hal habeenuu ka socday kabacdi uma soo laaban xayd ma aha waa dhiig kale oo cudur iyo infection ku yimid kaas weeye ma ahane lama dhihi karo waa xaydkii sharciga wa akaruhaa akaru muddati alxayd muddada xaydka kan ugu badan khamsata cashara shan iyo toban yowman min yowmin oo maalin ah ugu badnaan inta sharcigu uu ku tilmaamay waa xayd oo dhiigga xaydka uu socon karo shan iyo toban maalmood bilayaaliha iyo habeenadoodina way ku jiraan shan iyo toban maalmood iyo habeenadooda wain lam yatasil idamiyu sharcu ku leey dhiiggu inuu intaa yacni xiriiro shardi ma aha dhiiggu inuu intaa xiriiro shardi ma aha bian kaana yanzilu calayha dhiiggu gabadha waa u iman jiray fii kulli yowmin qadra saaca maalan maalan maalin walba hal saaca qadarkeed uu hayn jiray wa lufiqad waxaa la aruuriyey oo la gurbiyey awqaat dimaa maalin walba hal saac waa ka go-a maalinta kale berriyoo kale haddana hal saac waa ka go-a haddana saadame haddana hal saac waa ka go-a markii la aruuriyey saacadihii dhiibka fa balaqad waxay gaartay yowman wa leyla saacadihii haddii la gaaray saacadihii waxay imanaya afar iyo labaatan saacay noqdeen markii la aruuriyey oo la gurbiyey fa yuxkamu caleyhi waxaa lagu xukumaa biannahu xayd inuu xayd yahay liannahu aqalu waa wax yar oo fii dimni kahra waa wax yaroo ku dhex jira laakiin wax badan wax badan waa gurbis wixii inta la gurbiyey muddadii dheeraa wixii socday haddii la gurbiyo intuu saacdo wuxuu noqday yowm waleylu noqday haddii laysku gurbiyo oo laysku xisaabo wa akaruhaa akaru muddati alxayd muddada xaydka waxaa ugu badan khamsata cashara shan iyo toban yowman min yowmin ee maalin ah wixii marka ka bata gabadhii marka haddii maalinta lix iyo tobnaad waa tukane xataa dhiig hadduu ka socdo liannahu lix iyo toban maalmood dhiig soconayaa ma jiro oo xayd ah maalinta lix iyo tobnaad waxay ogaanay maalinta toban toddobaad siddeed iyo tobnaad dhiigga ka soconaya xaydkii ma ahane waa dhiig kale oo cudur ah dhiig kale oo cudur kale isaga yimid wey maahane kii xaydkaa ma aha way tukane meeshii marka waxay samayneen salaad walba markay gaarto way soo astajoone way soo astajoone dhiigga iska mayre nijaasa iska mayri si markaa nijaasada loo yareeyana suuf iyo wax la mid a ayay makaankii ku cubi oy ku xirxiri makaankii suuf iyo maray ku xirxiri markaas kabacdii weysiisanay waxaana waajib ku noqonaya weysadii iyo salaadii iyo astijadii kulli inay xiriiriso si waxaa la diidahayaa nijaasada sii badanayo nijaasadii sii badanaysa ayaa la diidahaya marka wagaalibuhaa gaalibu muddat اlxayd muddada xaydka uu soconayo gaalibkeedu waa sitatun lix aw sabcatun ama toddobo sida gaalibka ah uu dumarku u badan yahay lix maalmood amuu ka socan ama wuxuu ka soconaa toddoba maalmood fa in naqasa damu dhiiggu hadduu ka yaraado oo uu ka nusqaamo can aqali اlmudda muddadii tii ugu yarayd hadduu dhiiggu ka sii yaraado aqalulmudda maxay ahayd yowman waliila yowman waliiluu ka sii yaraaday hal maalinuu socday ow amase zaada ama dhiiggu wuxuu ka ziyaaday calaa akariha akar ilmudda ama muddadii tii ugu badnayd muddadii xaydka waxaa ugu badnaa شhan iyo toban شhan iyo toban hadduu ka batana fahuwa damu fasaad damulxayd lama yidhah damu fasaad waa dhiig fasaad isaga yimid oo oo cudur iyo waxyaalo la mida ay keeneen hadduu ka yaraado aqalulxayd ama uu ka bato شhan iyo tobankii halkaasan marka waxaan uga baxnay xaydkii iyo axkaamtiisii waxaan qaadanaynaa nifaaska dhiigga nifaaska leh waa aqalu muddati nifaas muddada nifaaska kan ugu yar laxdatun ilmilicsi ilmilicsiyaa ugu yar wax yaroo qadar ilmilicsi oo kale inuu gabadha ka yimaado markii ay dhasho kabacdina uu ka istaagaa dhici karta wa haalibuhaa haalibu muddati nifaas muddada nifaaska haalibkeeduna arbacuuna afartan yowma min yowmin maalin ah sida haweenku u badan yihiin afartan maalmood ugu yaraanna waa ilmilicsi laakiin dhiiggii waxaa dhici kartaa ilmilicsi inuu ka istaago oo dibba uusan ugu soo laaban nifaaskii dhiiggii nifaaska ayaa dhici karta oo sidaas ay daahir ku noqoto waxaa laga yaabaa shan maalmood kabacdi inuu ka go'o waxaa laga yaabaa toban maalmood kabacdi inuu ka go'o hadba qofka marka gabadha waxaa la dooni inay la socoto dhiigga wakhtiga uu ka go'ay waa dhiiggii umusha wakhti uu ka go'ayo inay la socotaa la dooni haweenka qaarkood khaladaad waxay galaan waxay yidhaahaan afartankii maanigaa gaaray dhiiggii waa hore inuu ka istaagay ayaa dhici karta waa hore inuu ka go'ay ayaa dhici karta markaasi waxay ku leedahay afartanaa la sheegay afartankii maanaa gaaray weli afartankiiaan ku jiraa markaasi qaarkood waxay samaynayan ilaa afartan maalmood ay ka gaaraan ma dukanayaan iyagoo ay dhici karto waa horeba dhiiggii inuu ka istaagay waa hore inuu dhiiggii ka go'ay iyadoo ay dhici kartay waxay qaarkood leeyihiin afartankiiaan ku jiraa markaasaysan tukanay markaas intaa ayadoo daahira salaad la-aan ayay ku baaqi tahay oo dembiga kabiirada ah oo weyn ayay qoorta gashatay idan marka mar walbaba waxaa la doonaya inaad fiiriso inuu kaa go-ay uu kaa istaagay bes hadduu kaa istaago soo qubayso duko wa agaruhaa agaru muddati nifaas muddada nifaaska kan ugu badan situuna waa lixdan maalmood lixdan maalmooda ugu badan lixdan maalmood hadduu ka sii bato oo lixdan iyo kow ama lixdan iyo laba maalmood uu socdo maalinta lixdan iyo koowaad nifaas ma aha waa damulfasaad damulfasaad weeyo salaadaadii iyo cibaadadaadii wad wadane dhiiggii cibaadada loo joojinayay ma aha wamaa iladii kiisaada calayha calaa tilka almudda muddadaa lixdankaa wixii ka bata oo ka ziyaada fadamu fasaadun damu fasaad way aydan sidii hore oo kale wayaxrumu waxaa xaaraama bilxaydi bisababi ilxayd halkan sheekhu wuxuu ka gudageli xaydkii iyo nifaaskii axkaamtoodii maadaama aanu ka soo baxnay maxaa xaaraam ka noqonaya gabadhu inta ay xaa'idada tahay oo xaydka ay ku jirto intay dhiiggii nifaaska ku jirto maxaa xaaraam ka noqonaya wayaxrumu waxaa xaaraama bilxaydi bisababi ilxayd xaydkii sababtiisii waa nifaas iyo nifaaskii sababtiisii waxaa xaaraam ku ah almubaasharatu la baashirid ayaa xaaraan ah fii maa iladii kii gabadha lagala baashiro oo lagu raaxaysto bayna surati warukba jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa in gabadhii looga baashiro waa xaaraan min hayri xaa'ilin wax u dhaxeeya la-aan lagala baashiro xaaraan waa ulajeeddada waxaa weeye haddii gabadhii xaa'ido ay tahay oo muddadii xaydka ay ku jirto dhiiggii xaydkaay ku jirtaa dhiiggii dhiig umuleedkiiy ku jirtaa waxaa xaaraan ah xudunta iyo jilibka inta u dhaxaysa inuu ninkeedu ka taataabto oo uga raaxaysto waa xaaraan sharcigu wuxuu ka dhigay xaaraan faalmubaasharatu bigayri اlwad'i haddii uusan ninku isticmaalin wuu taataabtay bis laakiin ma isticmaalin oo isticmaalkii weynaa uma gudbin wuu taataabtay jilibkay xudunta inta u dhaxaysa jiilka xudunta inta udhexaysu taataabta sagiirow waa dembi laakiin waa dembi sagiir oo yarw wa bihi walow bixaa'ilin kabiira wa bihi bilwadi wadiyuu sameeyey marka meeshii isticmaalkii weynaadu u dhaadhacay walow bixaa'ilin ba allah ka dhigo xataa yacni dakerkiiyo cawradiisii maraba ha ku duuduubtay hadduu rabo cawradiisii dakerkii mara intuu ku duuduubtay naagtii xaa'idada ahayd ayuu isticmaalay waa kabiire markaas dembi weyn oo halisa waay xataa wax ku duuduub haddaad doontid wax iska xiji haddaad doontide waa kabiiro dembi weyn wey walow bacda inqidaaci demi xataa markuu dhiiggu ka go-ay kabacdiba ha noqoto wa qabla algusli qubayskii ka hor dhiiggii gabadhii waa ka go-ay laakiin qubayskiiyaa u dhiman maxaa lagu daahir noqdaa qubayskaa lagu daahir noqdaa soo maa intaysan qubaysan ayuu isticmaalay dembi weynuu galay kabiiruu galay bal yakfuru waxaaba gaal noqonaya oo gaaloobaya man istaxallahu qofkii waddiga iyo isticmaalka xalaal ka dhigta zamana demi xilliga dhiiggu socdo xilliga dhiiggii socdo qofkii yidhaha waa ii xalaal gaaluu noqon liannahu wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xaaraam ka dhigay ayuu asagii ilaahayuu mucaanidku yahayoo ilaahayuba la tirsanoo ka hor imaan wuxuu leeyahay anaa xalaal ka dhigay wixii ilaahu adigu aada xaaraam ka dhigtay marka waa gaaloobi waa mucaanid lilah ilaahayuu mucaanid ku noqday waa kaafir wey gaal wey kaas marka walmuruuru maritaankii ayaa xaaraam ah fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa islaantii ay marto in khaafad hadday cabsanayso tanjiisahu tanjiisa almasjidi masaajidka najaasayntiisa hadday ka baqayso inay xataa masaajidka soo dhex marto waa xaaraan gabadhii xayd qabta ama nifaas qabta masaajidka inay soo dhex marto xaaraan wey hadday ka baqayso nijaaso inay uga dhacdo masjidkii dhexdiisii dhiig iyo wax uga daataan hadday ka baqayso in khaafa tanjiisahu la yidhi maxaa baxay waxaa baxay haddaysan nijaas aysan ka daadanayn oo ay ishubto masaajidka way dhex mari kartaa laakiin intay fadhiisato kuma nagaan karto laakiin iridda intay ka soo gasho iridda kale way uga bixi kartaa way dhex mari kartaa hadday ishubto oo wax nijaasa aysan meeshii uga dhicin wa sawmu soomkiina waa xaaraan ha noqdo soom waajiba ama ha noqdo soom sunno ah hadday isku daydana inay soomto iyadoo xaa'idaa ama nifaas qabto ma ka ansaxayo ma ka ansaxayo waana xaaraan wa muxaramaatu ljanaaba janaabada waxyaalihii loo xarimay ayaa xaaraam ka noqonaya muxaramaadkaasu asaabiqatu ee noo soo hormaray qofkii junubka ahaa waxyaalihii xaaraamta ka noqonayay iyadana xaaraamu ka noqon maalan qur-aankii akhrintiisii oo kale dawaafkii oo kale inay samayso oo kale waxaasoo dhan almukthi fi lmasjid masaajidka inay ku daahdo oo kale waxaasoo dhan xaaraan wey wayaxrumu wayajibu waxaa waajibaya cala alxaa'idi wanufasaa haweenaydii xaa'idada ahayd iyo tii nifaaska qabtay labadoodaba waxaa ku waajibaya qadaa'u sawm soomka soo qadayntiisii waajibu ku yahay soomkaasoo alfaa'iti tegey fi lxaydi fii zamani alxayd xilligii zamanka xilligii xaydka zamankii xaydka wixii soom ahoo ka fakaday waajib inay soo qadayaan waannifaasi wa fii zamani nifaasi zamankii nifaaska wixii ka tegey oo soom ah inay soo qadeeyaan waajib sheekhu halkan wuxuu ka gudagelay cibaadaadkii ka fakaday oo soomkiiyaa loola jeedaahe soomkii ka fakaday ramadaankii oo xilligii ramadaankaa dhiiggii ku dhacay xaydkii xilligii ramadaankii ay gabadhii ay umushay oo ay dhashay waxaa soomkaa maalmaha waa inay tirsato oo markay daahir noqoto dib inay ka soo qadayso waajib wey haddaysan soo qadaynin oo sidaa ay ku dhimato waa khatar sidaa hadday ku dhimato khatar weeyo cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay khatar u tahay hadduusan ilaahay fadligiisa uusan ku cafin duuna qadaa'i salaa salaadda qadaheedii ka sokay ayaa soomka qadihiisii laga rabaa salaadaasoo alfaa'itati tagtay fiihimaa fii zamani alxaydi wa fii zamani nifaas ku tagtay amaa salaadihii gabadhu intay xaydka qabtay salaadihii ka tegey gabadhii intay nifaaska qabtay salaadihii ka tegey lagama rabo keliya maxaa laga rabaa soomkii laakiin salaadihii lama soo qadaynayo liannahu xadiiskii bukhaari umuna caaisha laga warinayo wuxuu ahaa kunnaa nu'maru biqadaa'i soom walaa nu'maru biqadaa'i salaa umuna caaisha waxay tihi waxaa nala amri jiray soomka inaan soo qadayno laakiin nalama amri jirinay tihi inaan salaaddii soo qadayno nalama amri jirin leanna waxaa weeye waxaa sidaa loo yeelay waa ilaahay raxmaddiisa oo dumarka ilaaha u fuudeeyo waxa weye dee salaaddii way soo laalaabaneen salaaddii maalin walba salaaddii way imaaneen maalin walba haddii la dhihi lahaa marka intii xaydku kaa socday toddobadii maalmood ama tobankii maalmood oo xaydku soo socday salaadihii qade haddii la dhihi lahaa ma shaqo weynay haweenku la kulmi lahaayeen way dhibaato lahaayeen laakiin soomka waxaa soo qadeeya loo yidhi oo waajib looga dhigay soomku sanadkiiyuu hal mar yimaadaa inay soo qadeeyaan marka dhib weyn kuma aha laakiin salaaddii maalin walba way taaganta maalin walba iyadoo taagan haddii la dhihi lahaa soo qadee ma shaqo iyo dhibaato ay kala kulmi lahaayeen markaas والله سبحانه وتعالى أعلم